الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم وتكفل بحفظه في الصدور والصدور إلى يوم الدين waxba muqadimo la-aan baan iska bilaaba innagoo kolley dee fani inoo socday yaa wuxuu ihi mualifku raximah llahu tacaala alxamdu xamdulilah ilaah buu u sugnaaday aladii ilaahw madna galladaystay oo ugu nicmeeyey cala almuslimiina muslimiinta biinzaali lqur'aani alkariim qur-aankan kariimkaa dejintiisa uu soo dejiyey waxa weeyaan uu kuna khatimay sharaa'icdiisii oo dhan taas iyaga ku galladaystay ugu nicmeeyey watakafala kafaalo qaatay bixifdihi xifdigiisa la xifdiyo oo fi suduuri laabaha iyo wasuduuri sadarada lagu xafido ilaa yowmi iddiin ilaa maalinta laga gaadhayo un dee ilaa an yarisa allahu alarda wamaa calayha ilaa qiyaamada hor shareeco ka dambaynaysa aanay jirin wax nasakaya aanu jirin isagiina uu ilaalinayo oo uu xafidayo rabbi baa yidhi inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun oo bal markaa taas wajacala kana yeelay min tatimati xifdihi xifdiga kitaabka ama qur-aanka la xafido oo xifdigiisa waxyaalaha taam yeelaya ee dhammaynaya kaba dhigay xifda sunnati sayidi almursaliin mursaliinta oo dhan ba sayidkoodii sunnihiisii oo axaadiistiisiiya kulansanaysa aqwaashii iyo afcaashiiba iyo dee bal markaa xifdigeeda la xifido la xifdiyo dee suu isaguba odhan doono sunnuhu waxay tafsiir iyo caddayn ay u tahayba kitaabkii ilaahay marka haddii iyada uu aan laba xafidin oo iyaduna markaa ma tagyir iyo taxriif iyo waxyaalihii kutubtii hore xataa ku dhacay ay kuba dhacaan qur-aankiina markaa xifdigiisii wuu nuqsaamayaa oo dee wixii bayaanka iyo caddaynta u ahaa ayaa meesha kaba baxaya isagii markaa mid dhanma noqonayo xifdigii haddaba xifdigan ilaah ku ballan qaaday inuu xifdiayo qur-aanka uu soo dejiyo uu xifdiayo waxaa xifdigaa kaba mid ah oo qeyb ka mida noqon tatimadii xifdigaa noqon axaadiistii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh taas xifdigeeda la xafido iyaduna ay noqoto taa maxfuudka ahe wax taxriifaya wax kaloo dhexgeliya wax dakhiila ka dhowrsoon dee waanan arki doonaaba culamaa ulxadiis bal iyadoo xifd ilaalintan rabbi ay tahay juhdigii ay la yimaadeen iyo si ay markaa axaadiistii ay noqotay wax kastoo la islaa ku dara o dakhiil ah taxriifa tasxiifa mid aan qarsoomin oo a'imadii aan ka qarsoomin ay ka saaf yeeleen oy ka dahireen ay ka nadiifiyeenba marka waa xifdigii ilaah ku ballan qaaday qur-aanka inuu ilaalinayo ayaa waxaa qeyb ka mid ah tatimadiisa kaa ah sunnaha rasuulkana xifdigeeda la ilaalin wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeennii korkiisa ha ahaadeen iyo wa nabiyinaa nebigeennii muxamedin muxamed ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh aladii nebigaasoo awkala allaahu ilaahay u wakiishay ilayhi isaga xaggii tibyaana maa kii caddayntii araadow uu ilaahay u jeeday min atanziil alxakiim tanziilkan xakiimka ah baa dee ugaba jeeday taa caddayntiisa u wakiishay oo ilaahay muxuu yidhi biqowlihi tacaala ugu wakiishay oo ugu kalifay wuxuu saaray waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun ow anzalnaa waxaan waanu dejinay oo ilayka adiga xaggaaga nebi moxamed ow addikra waxyigan ama qur-aankii baanu kugu soo dejinay maxaa ilaahay ugu soo dejiyey isaga litubayina si aada ugu caddaysid linnaasi dadka maa nuzila ilayhim wixii xaggooda lagu soo dejiyey oo wixii iyaga laguba soo dejiye qur-aanka ahaa aada ugu caddaysid oo dee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aqwaashiisii iyo afcaashiisii ayuu qur-aankii inoogu fasiro inoogu caddeeyey kiisii mujmalka ahaa ayuu inoogu taam yeelo inoogu fasiray mudlaqiisiibuu inooguba qayday kollay bayaanku waa dee badan yahaybe laakiin waxaaba kaba mida oo uguba saahshay marka salaad baan tukanay dee salaado kaloo raacsanna way jiraan boo afar kale ah ilaahay qur-aanka suur aayaad kala duwan oo suurado kala duwan kuga sugan buu inagu amray salaada inaan oogno taas bishaarooyin xagga awqaadeedii waa jireen laakiin bal salaadan subaxi laba ragcadood baan tukano duhur afar baan tukanaynaa casar afar baan tukanaynaayo maqrib waa saddex cishaay waa afar qur-aanka inooguma sugnaa cadadkaasba kayfiyaadkan arkaanteedu ay u tartiibsan tahay dee rukuuc iyo sujuud iyo way ku sugan tahay qur-aankii laakiin kayfiyadan dhan rasuulkii ilaahun baa inoo caddeeyey caddayntuna wax xaggiisa ka yimi mayhayna waa waxi ilaah usoo waxyooday cadadkeedu inoo caddeeyey waqtigeedu inoo caddeeyey kayfiyadeedu inoo caddeeyey intaba qur-aanka mujmal bay kuba ahaayeen waa bayaankan iyo caddayntan rasuulka ilaahay loo xil saaray laguma kalifa isaga ilaahay markaa isaga dee uuba markaas uu xilsaarayba waanzalnaa ilayka dikra isbayina si aada ugu caddaysid qowlkaaga aada ugu caddaysid oo ficilkaaga aada ugu caddaysid linnaasi dadka maa nuzila ilayhim iyo walacallahum yatafakaruuna walika yatafakaruun faqaama sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waa u qumay mubayinan xaaliga isagoo caddaynaya lahu lidikri dikrigii caddaynaya biaqwaalihi aqwaashiisii ku caddayn wa afcaalihi afcaashiisii ku caddayn iyo wataqiraati waxyaalihii dee isagu u sugayey eanu inkirahayn isagoo agtiisa lagu sameeyey ama kaba warhelay taa kuba caddaynaya biusluubin usluubna ku caddayn waadixin cad oo mubiinin waa bimacnaa bayinin unisada waa lamidun haddaba rasuulkii wasiifadiisu ay taa ahaydna salaad iyo salaami korkiisa ha ahaadeen warida rido iyo raalinimo can isaxaabati asxaabtii macnaa iyagana laga raali noqda ha ahaadeeno ha u sugnaadeen rido oo macnaa iyagana allaha ka raali aada asxaabtii aladiina asxaabtaasoo talaqow la kulmay oo qaatay asunata sunnaha annabawiyata sunnaha nabowiga can inabiyi lkariim nebigii kariimka ayau kala kulmay ka qaatay oo asxaabtii rasuulka aqwaasha iyo afcaasha ee rasuulka ee taqiraadkiisii bay noo soo gudbiyeen rasuulka ilaahiy u kaba qaateen fawacawha xifdiyey fahmay oo xifdiyey oo weeleeyey wa naqaluuha u soo naqliyey oo u soo gudbiyey lilmuslimiina muslimiinta kamaa samicuha si ay u maqleen uun khaalisatan xaal ay tahay sunnahaasi mid ka khaalisa min shawaa'ib ataxriif taqyiir iyo doorin iyo wa tabdiili tabdiil iyo bedelin dheehideed ama inay waxyaalihii dee adugu taas dheehitaankeed kaba khaalisa oo shawaaib waa jamcu shaa'ibatin shaa'ibana waa wixii wax dheehayey taxriif iyo tabdiilna way iskuba dhowiino waa taqyiirkuna iyadoo adigu dee la bedelo oo la dooriyo iyadoo ka khaalisa ka saafiya ka nadiifa inoo soo gudbiyey ee muslimiintii u soo gudbiyey kuwaasa riba ha u sugnaado oo allaha ka raali ahaado waraxmatu naxariis iyo wlmaqfiratu dembi dhaafna lisalafi salafkii ha u sugnaadeen waa jumlooyin ducaayown salafkii ha u sugnaadeen oo rabbi ha u naxariiso ha u dembi dhaafo salafkii asaalixi suubanaa aladiina kuwaasoo waa dee saxaabada intii ka dambaysay maka u wadaaye tanaaqaluu iyow kala naqliyay oo dee qolaba qole ay usoo gudbisay oo qolaba qole ay kasoo naqlisay asunata sunnihii almudaharata iyaguna dahirnaa sunihii dahirnayd jiilan can jiilin waa dee jiil waa qarni ama dad isku qarniya un isku waqti un dee kolley qarniguna maha boqolkii sanadood oo iyagu taas boqolka waxaa la arkaa ilaa saddex jiil afar jiilba inay galaan ee waa dad adigu dee iyagu dabaqa can dabaqa iyagu kaba soo naqliyo oo usheedadu qoloba qole ay usoo gudhiibtay qoloba qole ay kasoo naqlisay oy kuwii kale iyagana usoo gudbisay oo saa dee ay waasay naguma soo gaadheen haddaan taasi jirin namay soo gaadheen beer haddaba dadkii salafka ahaa saxaabadii raacay sida taabiciintii kuwii kale kusii xigay kuwii kale kuga sii xigay ee sunnaha rasuulka iyagu kala naqliyey jiilba jiil uu gudbinayey sawajiilkii ka horeeya kasoo naqlinaya kuwaasna ribo naxariis iyo maqfira ha u sugnaato oo wadacuu dejiyey lisalaamati naqliha naqlinta sunnaha lasoo naqlinaya fayoobideeda iyo salaamadeeda iyo wa riwaayatiha riwaayadeeda iyada la warinaya bal taas salaamadeeda inay noqoto mid ka nabad gashan taxriif iyo taqyiir iyo waxyaalo kale u dejiyey qawaacida qawaacid iyo wadawaabida dawaabid daqiiqatan aada u xeeldheero litakhliistaa maxay u sugnaatay ama iguma dejiyey litakhliisiha ka saafiyeelkeeda laga saafi yeelo min taxriifi lmubdiliina kuwi iyagu baadilka wehelka ahaa ee mubdiliinta ahaa taxriifkood iyo tagyiirkood oo dee waa qawaacidaynoo waxan waa baraacata istilaal waxay odhan jireen oo qawaacid iyo dawaabidda way noo soo socotaa loo dejiyey bal sunnaha rasuulka si loogu dhowro si looga khaalis yeelo waxyaalaha ama dee taxriif iyo tabdiil iyo mubdiliinta imtixaalkood iyo waxyaalahaas ama waxyaalaha iddicaadkood iyo umuuraha loogaba dahiro looga nadiifiyo haddaba qolooyinkii iyaguna qawaacidda iyo dawaabildaa dejiyey si sunnihii loogu dhowro sunnihii loogu ilaaliyo looga barkaa nadiifiyo wixii kale ee aan iyada ka mid ahayn ama iyada tagyir kuba ahee kuba imanayay qolooyinkii taa dejiyana naxariis iyo makfiro ha u sugnaato waljazaau lkhayiru macnaa abaal isna khayr badanna isna ha u sugnaado liman oo macnaa allaha siiyo oo ha abaal mariyo liman waa duulkii khalafa bedelay oo asalafa salafka oo salafkaa hore ee min culama markaa iyagu uu inoo soo fiqrada dhexe fiqradan ugu dambeysay uu inooguma sheegu kusoo qaaday u yihi waraxmatu waalmaqfira salafkaa kuwii iyagu ka khaliif noqday waa kuwii ka dambeeyey kuwii iyagu bedelay dabadood yimi ee min culamaa ilmuslimiina muslimiinta culimadoodii kaba mid ahaa aladiina kuwaasoo talaqow la kulmay oo qaatay qawaacida riwaayati sunnati sunnaha riwaayadeedan la warinaya qawaacidda ay leedahay iyo wa dawaabidaha dawaabida ay qawaacid ay leedahay kolley qaacida iyo daabid halkan ee kolkol marka qawaacid ulfiqi laba joogo waaba la kala farqiyaa iyadoo taasoo farqi wey iminka se waa qawaacidan ama dawaabidan noo iman doonto wax keliyan baanu wada isticmaalaynaa laakiin marka halkaa qawaacidda fiqiga la joogo way kala farqiyaan culimadooda bal haddaba qawaacidda xaggaa marka la joogo daabidka daabidku mawduuc mucayana wixii dee bal ah waxa dee jamcinaya masaa'il daabid mucayan ama mawduuc mucayana gelaysayna daabid bay ku magacaabaan sadee qawaaciddan shanta ah ee alacmaalu bilmaqaasid iyo ay kaga mid ahayd ay kaga mid ama almashaqa tajribu taysire mawduucaad kala duwan iyadoo ay hoos imanayaan oo wada shamlinayso abwaab mukhtalifa ah heli loo wada adeegsan karo loo wada isticmaali karo oo dee loo daliishan karaba taasna qaaciday kaba cabiraan bal haddaba imaka halkan waa maqs wax keliye sunnahan warintiisa la warinayo u dejiyey may la kulmay qawaacidda raggii ka horreeyaaba dejiyey salafkii ka horreeyaa dejiyey kuwani markii dambe way tahdiidiyeen takhliisiyeen waani aadna way u ururiyeen waani dee sii sugeen ay sii badiyeen haddaba la kulmay oo qawaacidda sunnaha riwaayadeed u sugnaatay iyo dawaabida ay sunnaha warintiisu ay leedahay kala kulmay ee ka qaatay can isalafi salafkii kaba horeeyey oo markaa dee iyagu qaadasho ay tii ka qaateen ay halkii un ku daayeen may noqon eh qoladaasi bilowgun bay lahayde fahadabuuhaa qawaaciddii saafi yeelay waratabuuhaa tartiibiyey oo wajamacuuhaa ururiyey fii musanafaatin kutub mustaqila raggaa hore kutub mustaqila kumabay ururin asaaskeeday lahaayeen kuwani way taam yeeleen sii dhameeyeen sii tahdiibiyeen tartiibiyeen markaasay weliba kutub u gooniyena kuba ururiyeen waa kutubtan cilmi lmustalaxba oo sumiyat lagu magacaabay fiima bacdu waa intii dabadeed dee iyaga waktiga ay dee bilaabeen ay iyagu tahdiibiyeen ay kutubta mustaqilkaana ku ururiyeen taas iyo wixii ka dambeeyeyba lagu idlaaqay bcilmi musطalax اxadiid oo de waa cilmigan aan hayno intao dhami waa taqdimo ama bacd intaa dabadeed facindamaa kuliftu sheekha mualifkaa leh facindamaa markii kuliftu laygu kalifay ee lay xil saaray mundu sanawaatin wakti sanada lagaba joogo dee waa waktigii uu kitaabka uu qorayay markaas ayuu leeyahay markaasin oo dee wakti markaas ayay ahayd imaka dee kolley xataa wadankaa uu markaa joogay ma joogo waktigeenan ah waana kolley dhowr iyo toddobaatankii taqriiban iyo wax ka horeeya adugu ayaa mundu sanawaatin waa sanado wakti lagaba joogo lay xil saareen ay u kalifay bitadriisi cilmi musalax alxadiis cilmigan musalaxu lxadiiska la idhaha dhigitaankiisa aan dhigo fii kuliyati shariicati biljaamicati alislaamiyati fi lmadinati almunawara macnaa kuliyadda shareecada ee jaamicadda madiine ku taalla iyadoo kuliyaadkeeda kaba mida inaan kuliyadda ka dhigo cilmiga musطalaxa markii lai xil saaray ee laytaalayba lagu kalifay wa kaana uu ahaadayna almuqararu dee isaga hortiibaanu muqarar sii ahaa waxa muqararka ah ee dee kuliyadaas marka la eego kitaab ahaan cilmiga musطalaxa loo qariray in la dhigto oo muqararku uu noqday tadriisa kitaabi culuumi اlxadiiثi libni صalax kitaabka la yidhaaho ama almuqadima muqadimaة ibnu صalax ama culuum اlxadiiث waa magac isagaba laqab caam ama isagaba noqday dee waxa weeyaan isagoo calanba u noqday kitaabka culuum اlxadiiث ee imaamkii ibnu صalax leeyahay kolley waa inoo yar dambaysaa nugdu kutubtaa yar taaban doonaa kaas in la dhigona muqararku uu ahaa kuliyadda uma bacdigeed waa intaa dabadeed iyadoo kitaabkaasi muddo uu muqarar ahaa ayaa la bedelay oo qurira la sugay oo dee macnaa muqarar lagaba yeelay bedelahu isaga bedelkii waa kitaabkii ibnu salaax bedelkii mukhtasaruhu kitaabka isaga laga soo gaabiyey kitaabka ibnu salaax oo ah kitaabu taqriibi linawowiy taqriib kitaabka la yidhaaho ee imaam nawowi leeyahay oo kitaabka ibnu salaax mukhtasar u ah oo kitaab irshaad la yidhaha buu markii hore kusoo gaabiyo kii irshaad buu kan kasoo gaabiyey imaam nawowi haddaba kaa bedelkii hore waa culumulxadiis bedelkeed kan haddana muqarar lagaba yeelay haddaba markaas ayaa wajadtu waxaan helay maca dalabati dalabada maced adigu waktigaas buu leeyahy markii hore waxaa muqararaa kuliyadaas culumulxadiis ibnu صalax haddana isagii waxa lagu bedelay oo halkii bedelkiisii muqarar kuliyadii loogaba dhigay kitaabka taqriib ee uu suyuudina tadriiburaawi kuba sharxo haddaba markii iyada kaasaa muqarar ahaa isagiina waa lagu kalifay weli hadalkiisii noomuu dhicin oo noomuu taab noqonay haddaba markii dee taasi dhacday buu leeyahy facindamaa kuliftu mundu sanawaat ayaa wakana muqararu tadriisa kitaabi culum xadiis muqararkuna uu ka ahaa ayaa maxaa dhacay wajadtu waxaan helay maca dalabati dadkii arday dalabada ahaayee dee kuliyadan dhiganayeyba aqsaamteeda iyada aan labadan kitaab ama kooraa noqoto markii dambe kan dambe muqararka lagaba dhiga ha noqotay aan cilmigan musalaxa ugaba dhigayey taas dalabada macooda waxaan helay bacda sucuubaati sucuubaad bacdigeed fi diraasati hadayn alkitaabeyn labadan kitaab akrintooda ama diraasadooda iyo dhigidooda dad arday oo dee kuliyad ku jirto waxay qaadanayaan ba xisooyin iyo waqtiyo kooban ay tahay oo xadaysan ayaan sucuubaad qaarkood wax kamida oo ujeedadu meelo ama waxyaalo dee yar sucuubaada ayaa xagga marka la eega fahamkii cilmiga la fahmi laana dee qayb raad kuba yeelanaya ayaan helay maca dalaba oo dalabadiiba de anigiibaa taa dareemay iyagiina wax sucuubaad ay kalaba kulmeen in waxa weya xaggan diraasadii labada kitaab calaa jalaalatihima wagazaalati fawaaidima intani adigu iska ictiraad weyo waa maca jalaalatihima calaada macnaa maca kaba dhigo iyaday jirto weynida labadan kitaab dee xagga cilmi ahaan iyo waxay kulansadeen weynidooda ay weyn yihiin oo laba kitaabo aada muhima ay u yihiin wagazaalati fawaa'idimaa fawaa-idooda aada iyo aada uba badan dee kitaabkaniba iyagu buu talkhiis iyo waxyaale u noqonaya inta badan iyagu buu ictimaadsanaya maadadii cilmigeed uhaeeyey waa qaybiyey waxyaalena waa taaliibiyey ama uu kaba tegay soo ikhtisaarsadee iyagii un baa buu ictimaadsanaya iyaga kama baxayaba qaaliban wuxa uu ictimaadsadaaba su isaguba sheegi doono waa iyage fawaa-idooda badan iyaday jirto jalaaladoodu ay jirto ayaa haddana waxaan helay sucuubo fi diraasati hadayn alkitaabeyni diraasata nidaamiya diraaso dee aan ahayn diraaso iska socoto oo dadkii aan dee waxa weeyaan aan xad gaaroo lagu xadeeyey sa dee tan madaarista nidaamiga iyo jaamacaadkii xisay leeyihin zaman iyo khaas ahoo aan ruuxii dee wax ku dari karin oo ay tahay xisdee markaas inta badanna dee waa la arkaa aqsaamta kala duwan ama kuliyaadka kala duwan inay kala yar xiso bataan halkana qoladan shareecada dhiganaysana takhasuskooda iyo cilmiganimaa xisadoodii zamaniga ahayd way yar tahay marka wuxuu leeyahay tadriiska fi tadriisa balintan calaa jalaal haddaan ka boono waxaan helay wajadtu maca dalabati bacda sucuubaati fi diraasati haadayn alkitaabin labadan kitaab tadriiskooda diraasata nidaamiya diraaso nidaami ah oo dee tan iyadoo ah xisooyinka ah waktiga yaree kooban leh taas la dhigo ayaan sucuubo waxooga wax kamida aan helay min hadi صcubati صcubaatka waxaa ka mid ah الtadwiil fi bacd abxaas dheerayn la dheereeyo ama abxaasa barhkood oo mawduucaadka barhkood ayaa dee khaasatan kitaabka ibnu صalaax haba noqotee ayay aad u dheeroo safaxaad badan qaadanaysa oo dheerayn la dheereeyo mawduucaadka iyo abxaasta qaarkood waa sucuubo laasiyama fi kitaab ibn صla u le weliba gaar ahaan waxa taas dee ay kuba sugantahay kitaabka ibnu صalaax waminha waxaa ka mid a alikhtisaar oo de marka wuxuu leeyahy tadwiilkiina dad xiso yaroo kooban qaadanaya wixii lama wada lagama wada gaadhsiin karo iyagiina ma wada istiicaab ma dhamaysan karaan oo hagaag umataan dee uma wada fahmi karaan oo ma wada dabdin karaan oo waa jaanibkaasi sucuubo wa minha waxaa ka mid a alikhtisaar ikhtisaar gaabsasho lasoo gaabsado fi bacdi alaakhar bacdi kale oo ujeedada abxaasta qaarkood buu u wadaa fi lbacdi alaakhari ama mawduucaadka qaarkood oo dee aada u kooban wixii kitaabkii lagagaba sheegay marka fahamkii la fahmi lahayo si fiican loo fahmi lahaa bay taasna raad ku yeelanaysaayo dee waa kelimaad kooban oo aan saa usii badnayn oo dee hagaag markaa si fiican aan mawduuciiba looguma fahmayn ayaaba mawduucana lagaba sheegay oo ikhtisaar fi bacdi almawaadic lasiyama fi kitaabi nawowi nawowi kitaabkiisao meelaha qaarkood dee way aad bay u kooban yihiin oo wax yar oo kooban weeyaan oo markaas aan mawduucii iyo baxsigii saas aan dee ruuxu uguba fahmahaynba wa minhaa waxaa ka midaba sucuubaadka sucuubat lcibaarati de waa waktigoodii bay u alifeen casrigana kolle cibaaraat de waxaa la arkaa intaa hore iyo qarniyadaa hore aimadana ay kutubtan qoreenba asaaliibtii la isticmaali jiray casrigan aad ba aan loo isticmaalin ruuxii in badan aan kutubta turaadka la tacaamulina in badan ku dhex jirina dee cibaaraadkoodii inuu barhkood fahmiba waayo marka cibaaraadka adeegooda ay adag yihiin taasna sucuubaadkii bay kaba mid ahay wa minhaa waxaa ka mid ah cadamu takaamuli bacdi alabxaas mawduucaadka ama abxaasa waa jamcu baxsine barhkood takaamul la-aantooda aanay dhammayn oo ujeedadu waxa ka sheegeene laakiin waxyaalo kale oo bal masalan iyagii ayn qaybahoodii kaba mid ahaa amsiladii ay lahaayeen kaba mid ahaa ayaan kitaabkii kuba sheegnayn ama labadii kitaab baan ku sheegnayn oo mawduucaadkii oon barhkood aan hagaag u dhammayn oo hadday noqoto tacriifkoodii iyo amsiladoodii iyo anwaacdii ay lahaayeen wixii aan la dhammayn ee qayba un kitaabkii kuba gaabsaday taasna waa sucuubaadka qaarkood wadalika cadamu takaamulkiibuu tan kusii fasiraya wadalika asiba waxaba weye ka tarki tacriifi maalan waa iyadoo mawduucan tacriifkiisii la xadayn lahaa la tacriifin lahaa lagaba tagon la tacriifin aw iksaali misaali amase misaalkii dee kuusii cadayn lahaa tacriifkan iyo mawduucan taasoo la ihmaaliyo la iqfaaliyo lagaba tago aw cadami dikri lfaa'idati amase faa'idada laga helayo min hada albaxhi mawduucan aw daaka amase kaa aan laba sheegin oo ujeedadu bal marka la macgarto waxaan la fahmo waxa uu ruuxu ka faa'iidaysanayo ee dee meesha mawduucan ba faa'iidadiisa aan la hadal qaadin oon la sheegin mawduucan ama mid kaleba aw cadam tacriiji ama leexasho laguba leexdo oo laguba nagaado calaa dikri ashhari lmusanafaati kutubtii meeshan mawduucan loo alifay kuwii ugu shuhrow badnaa sheegid laba sheega taa la-aanteed oo ujeedadu marka dee mawduucii lagaba hadlo mawduuciina kolley xataa haddii la dheereeyana kol hadduu kitaab shaamila yahay ama jaamico yahay mawduuca hadalkiisa laga hadlaa wax kooban un buu noqon dee kutub gaar oo loo khaas yeelayna way jiraan oo aada u tatabucday oo ninkii doonaya inuu ku tawasuco ay tahay inuu fahmo haddaba kuwaasna dee haddii marka la sheegee la yidhaha kutubta mawduucana kitaabkaa iyo kitaabkaasaa loo alifay ruuxii dee himo lahaa waktina lahaa waa doonanayaa oo cilmigiiba halkaa kuba sii tawasuci marka aan laba sheegin ee ruuxii kolley faa'iide ka maqan baa jirta haddaba iyadoo aan laba sheegin bal wixii musanafaad ee mawduucan ama baxsigan loo dejiyey kuwoodii ugu mashhuursanaa aan laba sheegin laftiga tacriijna ee bal mar kalean macnihiisa ku yar laami doonaa macnuhu waa taasoo ama dee imakaba haddaan siiba sheegno luqada carbeed maxaa la yidhaha haddii la yidhaha caraja cala shay macnaa waa dee maala ilayhi oo shaygii uu usoo leexday oo xaggiisii ayuu usoo baydhay ayay noqon oo u leexday haddii la yidhaha caraja bilmakaanna macnaa nazala bihi weeye waa degay imakana waa taa ay calaa ka dambayso cadamu tacriija calaa dikrihi makaan maqsuudkiisu waxa weeye marka dee mawduucii laga hadle misaalkiisi iyo tacriifkiisi anwaacdiisii la sheegee la dhameeyo ayaa dee waxa weeyaan waan arki doonaa inta badan wuxuu u ihtimaamaya haddii mawduucan waxyaala lagaba qoray inuu sheego fiqrada ugu dambaysa uu kaba dhigo marka waaba wuxuu ujeedaa inaan uu ruuxi aanu xaggiisaba dayin oon la dayin lagu leexanba wax muctanafaadkii loo alifay sheegid laba sheego taas iyadna waa nooc sucuubaadka kaba mida iyo ma ashbaha dalika daka wixii kaa shabahaya dalik wajadtu waxaan helay buu ihi غayrهmaa labadan kitaabu w kuwa kayrkood oo waa kutubtii kale min kutub اأqdamiina raggii hore kutubtooda kaba midina fii hada fani fanigan musطalaxaana ahaatee kadalika iyadna inay saa tahay oo kollay sacuubaadka kuwani leeyihiin iyaguna ay leeyihiin bal ina bacda tilka اkutubi kutubta iyo wa aqdamiintu ay lahaayeen barhkood غayru shaamilin kuwani waaba inta badan anwaacdu way kuba sugan tahay kutubtaa kale barhkood ma ahaba غayru shaamilin mid kulminaya oo dhammaynaya lijamiica culum اxadiiثi xadiiska culumtiisi ama anwaacdii adigu uu lahaa cilmigan musطalaxu iyo qaybihii uu lahaa iyo mawduucaadkii kala dunaa mid dhammaantood sheegayaba barhkood ma ahayn oo qayba unbay kaba sheegeen qayb dhan oo muhimay kaba tegeen wa bacduha kutubtaa barhkeedna غayru muhadabin anwaacda haba sheegee intoodii badnayde غayru muhadabin mid la saafi yeelay oo walaa muratabin la tartiibiyey ma ahaanin oo barkoodna dee anwaacdii ay ahayd in la israaciya ayaaba kala fog fog waxyaalo kale ku dhex jiraanoo mid la saafi yeeloo la tartiibiyey bacdigoodna ma aha wacudrum fii dalik haddaba raggaa hore de waxaa sababta tan ku xambaartay ama ee loogu cudurdaaraya cudurdaarkoodu wuxuu yahay arrinka caynkaasi ama takaamul la-aanta ama tartiib la-aanta ama dee umuuraha ikhtisaarka meel iyo tadwiilka meel iyo umuurahaas cudurkoodaas wa ima wuduux lumuur ama waxa weeye waa ima wuduux lumuur umuurta caddaantooda ay caddayd allatii tarakuha ay kaba tegeen binisbati lahum oo mawduucyo imaka inaga aynu u baahanay inaan fahmnoon inagaba qarsoon ayaa agtooda wax cad ku ahayne waa waxay ku tacaamulayeen ay mumaarasaynayeen oo caddidaa ay cadday daahir iskaba tahay ayay iskaba daayeen oo taas baaba keentay katagar awilxaajatu amase baahiba weeye litadwiiri bacdi abxaati mawduucyada ama abxaasta qaarkood oo la dheereeyo binisbati lizamani marka la eego zamankooda khaasatan waqti riwaayaba ahayd waqti kutubta gacanta laguba qorto ahayd oo dee waxyaalahaas ay u baahnaayeen waxyaalo badan oo dawaabid ah maanta tiina ay meesha kaba baxday oo muro badan oo dee ama kitaabada xadiiska kuba tacalluqsanayd ama riwaayadiisi marka inaga agteedna maba jirto haddaba baahi loo baahnaa in la dheereeyo mawduucyada qaarkoodoo de aada muhim ugu ahaa aadna loguma baahnaa taasna waa waxyaalaha dee cudurdaarkooda ee keenayba inay mawduucyada qaarkood ay dheereeyaan ka hadalkii ay kaba hadlayeen taas aw kayru dalika ama mudkuurkaa qaybki weeye mima nacrifu waxyaalaha garana awlaa nacrifu ujeedada dee asbaabaha ama asbaabo kale aynu garana ama aynaan garanahaynba ayunbaaba ahayd waxa cudurdaarkooda ee keenay in kutubtoodu ay sidaa noqoto farra-aytu wuxuu yihi haddaba waxaan arkay oo ii muuqato aniga ila noqotay an adaca inaan dhigo oon dejiyo bayna aydi dalabati dadkii iyagu dalabada ahaa fii kuliyati shariicati marka la eego kuliyaadkan shariicada dadka iyagu dee dalabada ee kuba sugan hortooda inaan dhigo kitaaban kitaab sahlan sahlan fudud oo fii musطalaxi اlxadiiثi wa culumi cilmigan musطalax ahaaday kitaabkaasoo yuyaksiru calayhim u dhib yaraynayo u sahlaya fahma qawaacid اlfani fanigan qaacidooyinkii uu lahaa fahm ay fahmaan iyo musalaxaati musalaxaadkii uu lahaa fanigani fahm ay fahmaan u dhib yaraynaya wadalikaasna waxa weye balse dee wuxuu soo kordhiyey isaga weeye in cilmi inooga cilmi ma soo kordhin oo maadadii cilmigeed iyagiibu kaba qaato bal wax badan buu kaba tegayaaye laakiin waa xagga tasiilka iyo taysiirka ama fudaydintee waa fudaydintii dee bal markaa uu lahaa waan soo kordhinayaa meeshii oo waan fudaydinaya waxa wey wadalikaasna bitaqsiimi kuli baxsin baxsi kastaba qaybintiisa la qaybiyo ilaa fiqaraatin fiqrooyin muraqamatin raqamyalaho mutasasilatin saa isdaba taxan oo waxaaba ay tahay taqsiimkaas buu le ama waxyaalahaas mawduuc kasta markan ka hadlayo waan qaybinayaaoo juz-iyaad iyo fiqrooyin baan u qaybin oo intii kolba isku yar xidhan ee kalaamkay fiqro ku magacaabaan jamcuna waa fiqaraatba ama fiqar raqamyo leh oo isdaba taxan oo isdaba socota oo waabatan mubtadiyan xaalanay midku bilaabaya bitacriifi horta baxsigan ama mawduucan tacriifkiisi uma bimihaali haddana bal misaalka uu leeyahay uma biaqsaami haddana bal qaybaha u kala baxaya masalan mukhtasiman xaalan ahayd mid ku dhammaynayo ku khatimaya baxsigii bifiqrati ashhari musanafaati fiih fiqro iyada ay kuba sugan tahay fanigan ama baxsigan wixii loo dejiyaya kutudaa kuwii ugu mashhuursanaa taas wey kulu dalika markaas kaa dhammaantiya taqsiim tacriif mihaal iyo xataa ta ugu dambaysaa dhammaantoodna bicibaaratin cibaaray ahaatay sahlatin sahlan oo fudud iyo wa usluubin usluub cilmiyin cilmiya oo dee kolley arrintanuu noo sheego oon arki doonaayo baxsi kastaba arqaab buu u yeelayaa tacriifku o dhan bal haddana tacriifkuu sii sharxi misaal buu sheegi hadduu qayba lahaa qaybihiisii buu sheegi ugu dambaynna haddii bal kutub gaaroo loo khaas yeelay ay jiraan ba wax ama ha madbuucaata ama yaanay ahaanine uu sheegi bal wixii ugu mashhuursanaa markaa taasaan oo dee wixii markaysan oo kale ama hadalka isdhex yaacina lagu googooyo lagu googooyo fahamkii baa dhib yaraanaya oo sahlanaanaya usuulkan isticmaalayana uu leeya waa cibaaro sahlan oo cad oo markaas aan laysa fiihi aanu ku sugnayn tacqiidin tacqiid aanu ku sugnayn walaa qubudun qarsoonin tacqiid marka cilmiga bayaanka la eego waa hadalkii oo kala socday jumlooyinkiisa la isugu geeyey ayaan toosnayn oo aan fiicnaynba taasaa keenaysa sucuudo faham ama dee majaaz marka la eego calaaqadiisu ay dheertoo la isticmaalay kinaayo marka la eego wixii ka laazimayey loo jeeday uu yadna durugsan yahay uu fog yahayba bal adigu bal markaa waxa weyaan waa kalaamkoo la isugu geeyo un hadal ama si dee adigu fahamkii hadalkan la fahmila uu adkaynaysa taas baa tacqideeda iyo qarsooni aanu kuma sugnayn walam ucarij waa tan imaka halkii hore mastar buu isticmaalay ficlu isticmaalay walam ucarij macnaa kumaba leexan oo buu leeyahy oo isma dul faagina calى kaiirin in badan oo min alkhilaafaati khilaafaadkii iyo walaqwaali aqwaasho macnaa meelihii khilaafaad badan ay kuga sugnaayeen ama aqwaal kala duwani inta badan waan iska dhaafay oo waxa iyago basilmasaa'ila xataa khilaafay aanu jirine meelihii hadal dheer u baahnaa masaaishii oo lasii basiyo kuwa kumaan leexan xaggood maan dayin kuma joogsan waayo kitaabkii waxa weyaan waa kitaab dee cid gaara ugu talagalay oo maxaa taa u yeelay buu leeyahy waa muraacatan ilaalin aan ilaalinayo بالxصص waa jaمc xصatina xصooyinkii الزamaniyaةi wkti ahaaneed ee alqalيilaةi yarayd ee almkhaصaصaةi loo khaas yeelay lhada اcilm cilmiga fi kuliyaati الشharيca و kuliyaati الdiraasaat الاسlاamiya marka la eego kuliyaadka شhareecada iyo kuliyaadkan diraasaadka iسlaamiga ee zamanka cilmigan loo khaas yeelay inay mawaad kaloo badan oo bal weliba kuwa ay iyaga xagga takasusaaniga loo dhow yihiin bay qaadanayaani ayaa waktiyo iska kooban ah haddaba anoo taa ilaalinaya oo hadhow haddii hadalka la badiyo umuurahan la tatabucana dee wax saasaba muddadii ay dhammaanayso iyadoon wax saasa laga araga cilmigii taas ayaan u yeelay aanan dee waxyaalaha u tatabucin xaggoodabana aanan ugu jeedsan oonan u dayin wasamaytu waxaan ku magacaabay taysiira musطalax اxadiis baan ku magacaabay walastu manahi buu leeyahy araa mid qaba oo ictiqaadinaya ana hada kitaaba kitaabkani yugni inuu waa kitaab mukhtasaron waa madkl iyo furuun buu ku noqonaya wax kale maaho ana hada kitaaba kitaabkani yugni inuu ruuxa ka kaafinayo can kutub اculamaai اlaqdamiina fi hada lfani culamadii hore kutubtoodii fanigan marka la eego bal dee cilmi ahaan fani kastaba ragga hore aqdamiinta kutubtoodii un baa ka nafciga badan iyo cilmiga badan ay kuga sugan yihiin ah umuurahani waa fure iyo khaduudaysay ku dhib yarayniyood ku gaadhaysay ruuxa istilaa halkan markaad ka barato xataa hadduu xifsiya musalax waad baratay tacriifaad unbuu bartay iyo misaalo laakiin wax kale uu ka yaqaana markaa ma jirto haddaba in waxa weeye kutubtii hore aqdamiinta ahayd mid lagaga kaaftoomayo oo ruuxa ka kaafinaya taas anugu ma adkoo ma qabo inamaa qasabta waxaan u jeeda an yakuuna inuu noqdo un miftaaxan laha kitaabkani uu furo kutubta uu noqdo wa mudakiran bima fiiha waxa kutubtaa ku sugan waxa mid u sheegayo xusuusin inuu noqdo wa muyasiran mid sahlayo oo fudaydinaya lilwusuuli gaadhid ilaa fahmi macaaniiha kutubtaasi macaanidii ay lahayd bal fahamkeeda la fahmo taa mid gaadhsiinaya inuu noqdo ta u dhib yaraynaya taasun baaba ujeeddadaydu ay ahayd watadallu waxay ahaanaysaa oy ku baaqi noqon kutub la'imati kutubtii imaamyadu iyo walculamaai alaqdamiina culimadii hore kutubtoodu marjican marjic ayuun baa iyadaa ku baaqi noqon oo ahaanaysa lilculamaai culimada iyo almutakhasisiina fi hada lfani fanigan ciddii ku takhasisaysay dooleysay inay fahamtay barato iyo dadka culimada kutubta hore ayaa marjic u ah marjicnimadeediina baaqil ay ku tahay iyaduna cid ka maarmi kartaa ma jirto doonaysa inay balbartaa faniga fahamto wamaciinan iyo il ama durdur fayaaban biyo badan aada u burqanayo yanharuuna minhu ay iyagu ka cabaan oy dee ku soo arooraan oo iyagu waxa weeye taas macinku waa dee alma aljaari calaa wajhi alard waa biyaha dhulka korkiisa socdoo kale xadiidkii dheeraay ee zamsamka iyo amuu nebi ismaaciil iyo sii beydka loo keeniyo umuraa kuwa tacalluqsaa qisadii nebi ismaaciil iyo ayaa markii dee biyahani ay soo baxeen zamzamkii ay ciidda kuba xidhay ayaa laftigiisa kuba sugnaa waxaa haddaanay taa yeelin lakaana maciinan waa caynan maciinan ujeedada il daahir oo socoto dhulka korkiisa socotoon ahayn ceelba ayuu noqon lahaa macin marka waa almaa daahir calaa wajhi lardi ayaa laydha faydna waa kaa absago min alfayd weeye faydna waa dee katrada iyo badnidowno macnaa biyihiisu uu badan yahay oo ujeedada oo iyagii ay ka cabaan ay ku arooraan taas ayuu noqon oo de isaga ayaa ah ama kutubta aqdamiinta ayuu baaba ah meeshii wixii maraajicdii cilmigii dhabta halkii uu kuba sugnaa kani waa dee waa ariiqii lagu gaadhayay un walaa yafutnii mana dhaafayo buu leeyahy halkan an adkura inaan sheego anahu sadara inuu soo fulay fi laawinati alaakhirati waa zamanada dambe oo waqtiyada dambe kutubun kutubi inay soo fushay oo macnaha soo baxday libacdi almuxaasiina nimanka baaxisiinta ah dalkood u sugnaaday oo fiiha alfawaa'id alghasiira faa'iidooyin badan ay kuma sugan yihiin oo wuxuu leeyah dee wuxuu sheegaya inaanu kitaabkiisani kutubtan casriya kii ugu horeeyay ahayn isagoo hortii kutub mutacadida ayaa soo baxday barkood kitaabkiisana ay ka waasacsay dee kasii fawaa'id badan yihiin marka wuxuu leeyahay dee tiibuu inagu baraarujinayaa macnaa wuxuu leeyahay ima seegayso ay dhaafi mayso inuu halkan sheego inuu imaka soo baxay waktiyadan dambe ay soo baxeen kutubun kutub libacdi albaaxisiina raggan baaxisiinta dalkood u sugnaaday oo fiiha iyada fiigeedana kutubta alfawaa'id alghasiira faa'iidooyin badan ay kuma sugan yihiin lasigana weliba gaar ahaan waxa الرد على شبه المستشرقين haddaan dee maada iska zaaido kaba dhigno oo aradi haddii de araduna waan icraabi karnaabe weliba waxa welibaan sii gaao faa'iidadoodaba leeyahi waa halka ay kusii mudan yihiin ay kusii haboon yihiin faa'iidada badan iyo ay nafyiga badan ay kuba leeyihiin waxaaba dee si khaas ahaan waaba ama faa'iidada badan ay leeyihin waa aradi radinta la radinayo ama adaan laalasiiyama radi oo maada mawsulo lagaba dhigo na waa dhib ma laha calى shubh اmustashriqiina nimanka mustashriqiinta laydhaha shubhooyinkoodii ay laba yimaadeen iyo walmunxarifiina kuwa dee asalkoodu islaam ba ahaa laakiin ra'yigoodii u qaato nimankaasi sheekadooda ay ahaayeen wixii ay lahaayeen un iyaguna ku celceliyey kuwaas shubhooyinkooda radin la radinayo macnaa ujeedada wuxuu leeyahy faa'iidada ay kutubtani leeyihin waxaa kaba mida baaxisiinta dartood kala soo fushay ee aada u sii mudan waxaaba kaba mida nimankan mustashriqiinta la yidhaaha gaalada ah laakiin culumtan dee xagga sharciga loo nisbeeyey macrifada u lahaa oo aadna balmarkaa cinaayo ugu lahaa waxyaalo badanna kaba qoray ama dee ha ku qoreen buxuus ahaan ama kutub ahaanba ha kuba qoreen kutub kala duwanna madbaceeyey dee in badanoo kutubta islaam ka midna gacmahooday gashay iyadaa si ay ku qaateen ba qaatay ama ilaa maanta haya bal markaa kuwaas shubhooyin bay la yimaadeen intooda badani munsifiin bay ahayn dad mutacasiliin ay ahayn dad bal dadankoodu ama wasaaraadkii mustacmaraadka u shaqaynaya ama wasaaraadkii khaarijiga ayaabay ahayd oo kuwaasi maalgelinayeen marka waxyaalaha ay qorayaan ay ka sheegayaan ama xadiidka haba noqoto tafsiir haba noqoto haba noqoto dee waxa weyaan siiradii waa jawaanibta ay uga badnaayeen dee iyo bal waxyaalihii kale ka qoreenba wax waxay inta badan waxyaalo iyagu shubhooyina iyagii ay dee kullay tanbay sugalo jeedaan bay ka sheegayeenoo waxaan mawduuc ay kaba hadlayaan ba ay ku dhex darayaan ama jaanibkaasaaba baxsigooda haddaba umuuraha tafriidkood iyo radinteed iyo burinteeda ayay dee khaasatan kutubtaasi muhim kuba sii tahay iyagun magayna raggan iyagon wax ka qaatay oo magac islaamna lahaa oo kutubna iyaguna waxyaalo qoray ayaa iyaguna waxyaalihii shubahdoodii iyo umuurahoodii baatilkayd bay ku celceliyeen ay sheegeen use dee ninka wuriyo laydhah marka waxa weya axmed bin xataa kutubtiisa dee marka abi hurayra waxyaalihi ay kala sheegeen iyo umuure adigu de way fara badnaa ima kulle raggaa kaleba iyaguna ee magac islaamna iyagu ama dee taas ba aha haddaba qolooyinkaa shubooyinkooda radinteeda la radiyo ayay de aada uga sii mudayiinoo faa'iidadooda badanba ay kuma sugan tahay ml kitaabka dee mustafa sibaci iyo dee kuwa lamidkaa lakin bacdha lakin barkood mutawalun kutubta barkood waa yidaahdeen iyaguna وبعضها بركودna مختصر جدا aad bay مختصر u yihiin وبعضha barkeeda غayr مستوعبin mid isagu dhamaynaya anواacdii xadيiثka ama mوضوع cilmigani lahaa ma aha فaradtu waxaan doonay an yakuna inuu noqdo kitaabii kitaabkaygu haadaa kani wasadan mid dhexdhexaado bayna التaطويل والاktiصاar dheerayn la dheereeya mوضوعaadki abxaasi iyo in lasoo koobo mid labadooda u dhexeeya ومستوعبا mid dhamaynaya inuu noqdona waan doonay oo taab yeelaya bijamiic alabxaad oo khaasatan culumkan xadiidka anwaacihii uu lahaa khaasatan dee ibnu salax oo kale iyo ay sheegeen amsaashi iyo waxyaalihii xataa xaafid kormiye oo kale iyo umuuraha bal yaan ma aad loogu sii dee xeel dheeraaninbe laakiin dhamaynaya taas baan doonay waljadiidu fi kitaabi hada haddaba waxa ku cusub maadadii cilmigoodu waa maado hore oo aymadii hore ay dabdiyeen waxay soo kordhinayaan may jirin inuu ka tabiye haddaba waxa ku cusub kitaabkaygan hada kita fi kitaabihi hada kitaabkayga kan ah waxa ku cusub iyo waxa weeye ataqsimu waa qaybinta hadalkii aan dee isdabas isdhexyaa ayay uun la googooyo oo jisiyaad iyo fiqar loo sameeyo ay taqsimu kuli baxsin baxsi kasta loo qaybiyo ilaa fiqaraatin muraqama waa qaybiyo qaybo iyo markaa fiqaraat raqamyo leh oo taasi mima yasilu cala aalibi fahmu oo iyadoo ah yusahil ama yusahil oo ah mima yusahil waxyaalaha u dhib yeelaynaya cala aalibi fahmahu fahamkii u fahmi lahayo bal ujeedada taasaa inagu cusub oo hadalkiibaa dee hadalka u kala baxbaxsana markuu misaalki tacriifkii sheego ee haddana tacriifkii u dibkuuguma sii sharxo misaal uu sheego haddana balqayba hadduu lahaa sheego kolba uu ku googooyo wixiibaa ku kala socnaanayo fahamkiibaa aada u sahlanaanaya xaggoosana wuxuu leeyahay halkaasuu uga faa'iidaystay waa dee raggii mashaayikhdiisa ahaa ee khaasatan waa nin suuriya markii uu kuliyatu shariico dimashqa kuma jiray u dhigi jiray iyo dee ama raggaas kutubtoodii oo mustafa zarqa waa imaam macruuf ahaayoo kalley dhowr sanoodalkood dhintay isagoo shan iyo sagaashan iyo meelaha ama lix iyo sagaashan gaadhay faqihi casrigana laguba tirinayo bal mujtahid xagga ee ku ahaa marka la eego fiqiga oo dee ninka ugu mudan ama ragga ugu adigu bal ninka ugu mudan baan ku tirin karnaa mujtahidiinta mujtahid lagu tiriya casrigaba xagga fiqi ahaan kutub kala duwanaa fiq islamiy fi sawb jadid oo kalo de ajzaaye kama madbacaysantay kut ama de kutaab kala duwane laakiin khaasatan kitaabkaas oo kale de ugu talagalay markaa dee dad darabaha uguba talagalay ayaa dee fiqaraad oo markuu mawduucii kala hadlayo fiqigahaabuu dee isaga taqsiimkanoo kale laba yimid alistaad doctor macrufu dawaadibina waa nin isaguna xafiraya dhawaanahan ayunbuu dhintay isaguna isagoo da'diisaasoo kale kollay ahaa beriya qaarkoodna kontonadiina kolle wasiir iyo waxyaala noqday oo kitaab usuulfiqi u leeyahayna uu jiro iyo raggan kale ayuu leeyaho iyadan ka faa'iidaysay habkan taqsiimkan masaasiyadu waa mido waa kow attakaamulu fi kuli baxsin macnaha takaamul waa taamnimo kaamilnimo baxi kastaboo min xaysu lhaykal lcaami lilbaxi marka la eego suurada iyo shakliga guud ee baxsiga mileeya markan jaanibkaa eegno waa lamid uu dhan yahay macnaa wuxuu leeyahay kutubtaa hore waa kaa sheegayey barkood mawduucyada qaarkood inaanay dhammayn oo hadday doonaan misaalkii bay ka tegeen hadday doonaan tacriifkii bay ka tegayaan hadday doonaan ashar musanafaat inay sheegaan bay ka tegayaan hadday doonaan faa'iidada waxaan leeyahay ama laga helayo inay sheegaan bay ka tegayaan sal marka wuxuu leeyahy dhammaan waan wada ilaalinayaa taasoo baxsi kastaba suuradan ama shakligaa guud ee fiqaraadkaa kuma salaysan ee laakiin qaybahaas oo dhan wada dhammaynaya hadduu aqsaam lahaa ama anwaac lahaa haddii tacriifkiisii sharaxii tacriifka faa'iidadiisii bal kutub wixii loo dejiyey taas baa jirto oo markaa kaasa waa mid cusub oo de hadday kutubta mid ay dhameeyaan iyo mid aanay dhamaynba ay jireen anigu wuxuu leeyahay marka la eega haykalka ama suurada aan ahaaneedee baxsi uu leeyahay kamaalkeeda ama tatimadeeda waxyaalaha lagu dhameeyo maaha inuu dee sii dhexgelayo waxaan aad usii tatabucayo taa waa kaa yidhi marka horeba kuma leexanayo ee laakiin waa shakliga aan ahaaneedee fahamkiisa oo dhaweynaya alisticaabata saddexaadna lijamiici abxaati lmustalax abxaadtii musalaxulaa dhammaanteedba dhamayn la dhameeyo bishakli mukhtasar shakli kooban oo ujeedadu hadday dee kutubtaa qaarkood ay abxaas muhima ay ka tegayeen anugu bal abxaastii musalaxu lahaa hadalku yaanu badnaanin be waan soo dhamaynayaa kitaabku qaybihii musalax iyo anwaacdiisii waan ku wada sheegayaa buu leeyahay taasi wa ama min xaysu taasi waa xagga taqsiimka iyo umuraa ama min xaysu tadwiibu wa tartiibu waayo laba kitaab buu aad u ictimaadsanayay iyo sharaxooda waa muqadimada ibnu salaax iyo taqriibka nawawiya tadriib raawi suyuudi leeyahay tartiibtoodna in badan buu khilaafaya tartiibtii maaha marka wuxuu leeyahay xagga marka la eega baabaynta iyo tartiibka anwaacda la tartiibinayo faqad istafadtu waxaan ka faa'iidaystay min ariiqati xaafid ibn xajar fi nuqbati washarxi waa kitaabkii imika inoo dhammaaday ariiqadii xaafid ibn xajare xagga marka la eego nuqba iyo sharxeed iyo si u tartiibiyey siu qaybaha isu raaciyey ama markaas taa fainahu khayru tartiibin taasi tartiibta ugu khayr badan weeyo tawasala ilayhi uu gaadhay raximah llahu tacaala wa kaana jil ictimaadi marka la eego laakiin taasi waa xagga tartiibtuu leeyahay qaylaha aana iyagu dhiganoo dee matruukiya marku hadlaya iyaga kutubtaa kumay sugnayn walow tadriburaawi sharxa uu kuma sugan yahay oo kale waxyaalaha ka qaatay waa jiraayo xagga marka wuxuu leeyahay kullu ictimaadi cuskashadayda inteeda badan fi lmaadati alcilmiya maadada cilmiga waa markan mawduucan kala hadlaya ee masaa-ishiisa kala hadlayo marka la eego waxaan ictimaadsanayo intiisa badani waa calaa culumi alxadid ibn salax wa mukhtasarihi taqriib linawowi wa sharxi tadriib lisuyuudi wajacaltu kitaaba kitaabkii waxaan ka yeelay bimuqadimati muqadimoy wa arbacata abwaab waa muqadimo uu nashada xadiiska iyo tacriifaat awal iyo waxyaalaha uu kaba hadli doono iyo wa arbacata abwaabin afar baab albaab alawal baabka hore fi lkhabari khabarku ahaaday walbaab ahanina fi ljarxi watacdiil jarxiga iyo tacdiilkuu noqon walbaab ahaalisuna fi riwaayati wasula riwaayada iyo bal usuusheeda ayay noqon walbaab araabicu fi lisnaadi wa macrifati riwaat waa isnaadki iyo riwaadda macrifadoodii waa meesha ugu dambaysa kolley ugula saalamna kitaabka oo waxyaalahan dee magacyada iyo ruwaadda iyo umuuraha kuga tacalluqsan laagula hadlayo wainani anigu id waqti uqadimu aan hormarinayo de aan gudbinayo aday juhda almutawaadica juhdigan waa waxaan dee juhdiguna waa intan dee daaqa iyo karanka waa wixii dee isagu karaya almutawaadica iska hooseeya buu leeyahay dee aan siaa usii weynaynba aan u horumarinayo aan usoo gudbinayo liabnaa'ina dalaba waa inamadeenaama dadkeena dee dalabadaaba actarif waxaan iyada taasi jirto buu leeyahay actarif waxaan qaranaya bicajzi aniga cajziga iyo taqsiriga wadfalkayga fii icdaa'i hada alcilmi xaqo cilmigan dee aad u daqiiqa ah aadna u qaanudkaa ayla yidhaaheen ba dee raggii hore dee salafkaa barhkood ba cilmi marka xadiis marka la eego dakaran laa yuxibuhu ila dukraan rijaal maha cilmi sahlan waa cilmi iska hawl badan oo shucabtiisa iyo wixiisa ay markaa iyo madaayiqdiisa ay badan tahay waa cilmi laba yidhaaheenoo dee cidda jeclaatay ujeedadu aan waktigeeda se aad isugu sii hawshaan reex waa dee dukraan rijaal un ninkaa dee nin lagu tirinayo un hayu daawo jeclaada haddaba ama dee u ihtimaam haddaba cilmigan xaqiisii inaan siiyo taqsiirka iyo daboodfurka iyo jaanibkaa iyo cajziga an taa kaba caajisnahay taa waaban qiranayaa buu leeyahay walaa ubariu nafsi naftaydiina kama bari yeelayo min alzalal walkhada khada iyo zalal igama dhaco dee bashar ma weeye bashar waxa weeye isma dee ciddii ilaahay u sababmooyo cid kale ma laha cid aan khada kaba dhacahayna mama jirto faraja macnaa qudaradu waxa ay tahay ama aan filanayan kaba rajaynaya miman yadalicu fiihi ninka isagu daalacdo kitaabka dhexdii calaa zallatin waa khada ama sidarbaxasho igaba dhacda o khadayn an yunabihanii calayhi in igu baraarujiyo khada ama zallada mashkuuran xaalu yahay mid aan ugu mahad naqayon taa kuga mahadinayon ugu shukriy lacalla waxaaba laga yaaba tadaaraka inaan soo halooshiisto ujeedada dabcaadka dambe kitaabka iyo waxa dambe aan islaaxiyo oon toosiyon hagaajiyaba وأرجو الله إلahy وxaan ka rajaynaya تaعالى أن ينفع بهم ضلبة inuu ضلبada kuba أنفعo iyo والمشتغليiنa بالحadيث xadيiثka kuwa kuba شhuغلoon وأن يجعلh inuu kaba yeelo khاaلصا لوجه الكريم وجigiisa كريمka ah mid u khاaلصo isaga daraadيu loo ألفay isaga daraadيu loolaba jeede wax kale aan غaرdka iyo ujeedadu aanu ahayn والله سuبحaنه وتaعالى waxa aduu halkan nooga bilaabmaysa مqadimadii anakii mualifku inoo sheegay inuu kitaabkiisu ka kooban yahay muqadimo iyo afar baab bal markaa muqadimadii oo kale ku tacalluqsan waxoogaa yaroo bal si uu cilmigu ku bilaabmay mustalaxu iyo kutubtii loo alifay qaybo kaba mida oo ama kuwooda ugu mashhuursan adigu weliba in kamida sheegitaankeed marka dambena wuxuu raacin doonaa tacriifaat awaliya oo bal kolley alfaada had iyo goor soo noqnoqotee kuwa markaa cilmigan kaba mida xaddooda ama tacriifkooda si ruuxu marka hore usii dabdiyo oo isagoo kale laftigan iyo waxa maqsuudkiisu yahay uu garanaya kusoo noqnoqonaya uu markaa u gudagalo uun mabaxistii waxyaalahan de alfaadahan ama waxyaalaha alfaadahan ama ta- tacriifin doonaa ilahayd iyo wixii kale ee raacayeyba نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأدوار التي مر بها وإن أما وحوال تبعية ركوبا أو تاريخ أهانيد أما حق تاريخ لو نسبيه كتعلق علم المصطلح بلويسية وصوب بالعلمية والأدوار وهيراركي هي الدورياشي التي مر بها بل هيراركي وصوم مري علم غني يلاحظه حمل السنية الباحث منك باحثة هاي علم غنى إيغي بحثيني المتفحص إيه تتبع إيه بل وحا أصلك إيه السوس بدلية أمورها عنده وحولا ظاهر كون أمسكت أغيني آدو تتبع إيه وحبالي علم غني أن الأصوص الأساسية هي والأركان أركانتي الأساسية أساسية هيدا لعلم الرواية الرواية علم الأصول ناتي هي ونقل الأخبار وررك النقل تودا موجودة من لجهة لي إن في الكتاب العزيز في كتاب كم قرآن كا هي وسنة النبوية سنة الرسول كم أو كل يدا أمورها ولا بصيري ولا بضيعونه bal wuxuu ruuxa baaxiska ee mutafaxiska ee mutatabice umuuraan tatabucaya milicsanaya asaaska ay leedahayba riwaayadan cilmiga riwaayadu asaaska uu leeyahay akhbaarta naqlinteedu iyo dawaabid iyada ay leedahay bal asaaskaa hore uu kuga sugan yahay qur-aanka iyo sunnada faqad jaa fi lqur'aani lkariimi qur-aanka kariimkaa waxaa kuga yimid qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كم باكبت ميودة كيف نقل أخبارك وحالبرك بل ضابط إيا قاعدة وأنقون يا أيها الذين آمنوا بك مؤمنين تأهوا أي من كسف وغيو إن جاءكم هدو إذن لي ما فاسق كفاسق بنبأ ور ور إذن كانوا وحوروا إذن سوى قدبي إذن سوى نقل يروح فاسقه فتبينوا بل markaa markii laha qaadanina warkiisii ha ku camal falina ha ku dhaqmina iska hubsada weeyo si a u ogaataan warkani inuu jiro iyo in kale koladuu faasiq leeyahay macaasi kale aanu ka dhowrsan ahayn inaanu beenna ka dhowrsan baa meeshii imanaysa bal markaa ilaa idinka caddaanayso warkana sidqigiisa iyo kadibkiisa idin kala soomayso ha ku dhaqaaqin oo ha ku camalfalin oo ha qaadina iskaba hubsada oo qiraa'ata la sabciya oo quraada toddobada barkood aqriyana fatabayanu bedelkeeda fatasabatu ayay ahaydba macnaha hubsada oo dalba sugnaanshihi waxaasi u sugna ama dalba bal waxaan caddayntiisii iyo xaqiiqadiisii doona dabadeed markaa hadduu dee jirana waa waxa aqbalaysaan haddii aanu jirinna marka ogaataan inaanu jirin de waxa kaba dheeraanaysaan hadhowna wax haddii aydaan degdegin o aydaan saa ku qaadan haddaad saasun ku qaataan oo dad masalan bes khaasatan sababtii aayaddu ahayd waa qoon baaba ay ahayd in lagu duulo arrintuna wuxuu lasoo naqliyana may jirin markaa taasi maxay noqon lahayd fatusbixu calaa maa facaltum naadimiin oo waxaa iman marka haddaa warkaa qaataan marka warkii inaanu jirin baa ogaataan aad kuna dhaqanteen ina marka dambe aad isqoomamootaan oo ka murugootaan waxyaalaha aad samayseen ba bal marka halkan maxay nooguga sugan tabayun ama tafadudkii warkii faasiqa dee riwaayaduba waxay kuga salaysan tahay ruuxa warkiisa la aqbala ruux cadaala ay u sugnaatay inuu yahay waanu baabidkaan arki doono waanu tan qur-aanka bal markaas de asaaskii ama asalkii qur-aanku asalba kaa uu ahaa wajaa waxaa yimid في السنة سنة رسولك قوله صلى الله عليه وسلم رسولك قولك سيولين نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عن سامع نظر الله على عن نوره وها افتيمي ووجه سيراي نور امرأ شخصي سمع مقل منا أنك شيئا وحنا مقلي حديث با وحنا مقلي oo faballagahu gaarsiiyey dadkii kale u gudbiyey kamaa samicahu sidii uu maqlay isagoon waxba ku darin waxba ka nuqsaamin dabdiyey weeye hagaag u xifdiyey t hagaag u xifdiyey hagaag u dabdiyey markaasi uu maqlay gudbiyey faruba muballaqin waxaaba dhacda ku la gaarsiiyey aw ah inuu noqdo mid uga weelayn badan uga markaa fahmo badan nin saamicinkii maqlayo de waa naqligaba faa'iidadiisa weyne kuba sugan oo mid weeyo xadiidkii waxaa ku sugan itqaankii iyo dabdintii oo waaba bal matalan ruuxan markaas siqada ah ee xadiidkiisa la aqbalayo laba shardi buu leeyahay san u tegi doono mid waa cadaalo ooba taa dee aayaddii qur-aankayda asaas ay u tahay in jaakum faasiqun binabayn fatabayanu midna waa dabdi wixii uu dabdinayo fadallaqahu kamaa samicahudu ruuxu markuu wixii u gudbiyo ee si uu maqlay u gudbiyo waa nin daadida nin sugay dabdiyey oo sidiisii u weelayo u xafiday oo xifdigii oo cunsurka labaadee ama dabdigii cunsurka labaad ee warka laguga aqbalayay ee cadaalada ku ladnaayo markaa ruuxa labadaa isla helana labadaa laga wada helana siqo lagu magacaabayey waxyaaba iyaduna xadiidkan inooguba sugan bal masaruba markaa tan kalena de waxa weeye dadku isku fahman maaha ruux baabido wixii xifsiyayo naqal inhadaag u qabanayaa jira laakiin fahamkiis uu kala soo bixi lahaa xadiidkan macaanidii badnayd ee ama naskani lahaa axkaamihii kala dunayd iyo fawaaidii badnayd ee kala dunayd aan iyada taas aan rabiba siin oo xifdigaa fiican u leeyay mooye laakiin istilbaad kale iyo faham badan oo kale aanu lahayn de ku isagu kii maqlayga ahayna inuu kani u gudbiyo gaadhsiiyey oo isagu leh arrintaas malakada istilbaad malakadaa fahm oo markaa marka xadiidkiisay gaadho faa'iide aan kii hore kama faa'iidaysan dadkii uga faa'iideynaya isna kama faa'iidaysanaya taasna way dhaacaysaayo de waxyaalaha ay tahay xadiidka balsidiisii in lagu noqriyo haddii wax laga bedbedelo oo ruuxan wax ka tago oo kale istibdaadki iyo fahamki iyo wixii laga qaadan lahaabaa meesha nuqsaan iyo khalal kuba imanaya oo bal markaa si uu maqlay intuu u gudbiyo de waxaa dhacaysa kula gaadhsiiya in ugaba xifsi ugaba fahmo ugaba aqoon bato iyo xagga weelayn waxaan u weeleeyo oo min saamicinkii maqlayay xadiidkana tirmidiya wariya lakin waa xadiis turuq badan leh oo dee kalley culimadu axaadiisa mutawaasirkaaba qaybta ay kuba daraan waana duco uu rasuulka ilaahay nabaaro iyo xusni iyo rawniq iyo baha ugu ducaynayo ruuxa isagu dee bal matalan axaadiistii rasuulka sidaa u naqlilayo u dabdinayaba wa fii riwaayatin riwaayo fa ruba xaamil fiqin waxa badanba ruba tafsiir iyo taqriir labadaba way ku timaadaa qalaba mid bay tiraa asal weeye laakiin tani kolley wax yar ma aho dee in badan baa la arko rag musnidiin ahaa rag ruwaad ahaa xifdi iyo dabir ahaayoo looga qasti jiray laakiin aan faham sidaasa lahayn oo waxa weeye dee laakiin dad aad u badan oo kale iyaga cilmigii intay u gudbiyeen ay xifdiyeen kuwaasna ay dee dadkii kuba anfaceen iyaguna kuba intifaacay istimbaadkii badnaa iyo fahamkoodii iyagu badnaa ay lahaayeen ama xaggii diraayadiiba marka waxaaba iskaba badan xaamil fiqinku isagu fiqi xambaarsan waa waxaan fiqigu kaba imanayo cilmi xambaarsan axaadiisii rasuulka iyo wixii lamidka oo ilaa man huwa afqahu min ayde yusilhu gaarsiin yuballighu gaarsiin ama yaxmiluhu xambaariba ilaa man huwa afqahu min mid isaga kasii uga sii fahmo badan waxan waraba xaamil fiqi laysa bifaqih waxaaba iska jirta iskaba badan isagu fiqi intuu xambaarsan yahay jadadu wixii fiqigan ama dawaail xadiiskii iyo umuurihi buu xambaarsan yahay laakiin waa xifdisan yahay uun ee laysa bifaqihi aan ahayn ku faqih oo saa dee misaalkii weynaaye rasuulka ilaahay xagga hanuunkan uu laba yimi aqbalkiisa uu dhulkay roobku helayey ee meel intuu roobkii dee iyadu biyo dhishaama un ahayd iyo balliya u biyii qabata oo dadkii saa ay u intifaacaan ay wax ka waraabsadaan ay ka cabaan oo kuwa beertaan laakiin iyadii hoosuma gelin ba waa ruuxii xaafidka ah oo kale kaloo dee dhulkeedu intuu fiican yahay biyo aqbalaysa oo biyihi ay aqbashay iyadii bay ku intifaacdo way cabtay cushbi iyo wax kala duwan baa kaba soo baxay dadkiina taasoo kale waa ruuxan ee ah faqihiiba noqonaya taase istibdaadka iyo umuuraha leh bal taas waa waa aqsaamihii dadka marka waxaaba iskala jira ku fiqi intuu xambaarsan yahay ahaduale ruwaadiibu kaba mid ahaayo xadiidkii warinayay ayaa la weydiiyey macnihiisu muxuu yahay o wuxuu yihi ma garanayo inama ana zaamila zaamiladna waxa la idhahaa neefkan geela qaaliban dee safaradoodii ninka iskaba roon oo kalea neefna waa isagaa fuuli jiray raaxilo midna alaabtuu kuba reeban jiray oo markaa zaamilataa alaabta uu sita ama fahaida uu ku sita lagu magacaabi jiray rasuulkiilah marku soo xajay sida xadiiskuba ahaa fakaanat raaxilatuhu zaamilata isagoo raaxiladiisu baana zaamila saahidiisna ay uga saarnay haddaba anigu zaamilu baan ahay buui waa sida un laakiin mama garanayo taasoo waa nin de waliba rawaadii hore mutaqadimiinta kaba mida marka warada xaamili fiqin laysa bifaqihin aan faqihaynin bal markaa laakiin waa dheeri lagu dheerinaya in si loo dabdiyo hagaag loo xafido aan dee isaga sidiisii loo xafidan waxba laga bedbedelin si kaa dambeeya la gaarsiinayo wax kala soo baxaya dee xadiiska siisii markuu gaadho isagiina markaa waxay malakadii rabbi siiyey intuu adeegsado uu kala soo baxo wixii lagalaga soo baxayay markaa kuri fa fii hadi alaayat alkarimati aayadan fiican aayadan kariimada ayaan hayno iyo hada alxadiis ashariifi xadiiskan shariifka waxaa ku sugan مبدأ التثبت وهبsشho مبدئي في أخذ الأخباaر marka wararka la نqلinayo la gudbinayo ama la قاadanayo bal hubsasho in la اsتعمaalo wax kastaba aan la قاadan horta la iskaba hubsado taasi waa midoo aayad ay kuba sugan tahay وkayفiyaة ضبdha ضبdinta la ضبdinayo أخباarta kayفiyadeedna way nooguba sugan tahay xadيiثkii khاaصaةan oo waa bilintibاah ilaha baraarugu iyadii loo baraarugo bal waxay أخباarta ahaa iyo wacyihaa xifdigeeda la xifdiyo ee hagaag loo weeleeyo loo dabdiyo watadqiiqi fii naqliha la akrin tadqiiq iyo bal aad de in la sugo oo layska dabdiyo xagga marka dadka kale oo gudbinayo isagoo sideedii ah faballagahu kamaa samicahu siduu maqlay inuu gudbiyo bal hataa tadqiiq iyo dambin iyo sugid inta laguma sameeyo sideedii iyadoo ah dadkii kale looga gudbiyo labadaa mabda ayaaba dee inooguga sugan aayadan iyo xadiiskii haddaba wimtisaalan u hoggaansan liamri illaahi tacaala ilaahay amarkiisaas ay u hoggaansamayeen iyo warasuulihi rasuulkiisa amarkiisa sala allahu calayhi wasalam faqad kaana saxaabata asxaabtu waxay aadnay radia allahu canhum allaha ka raali adee yatahabbatuuna kuwa hubsado oo fii naqli alakhbaari wararka naqlinteediiya o qabuuriha ruux kastaba wax kamay aqbali jirin iskamay qaadan jirin in wixii lala yidhaaho bal masalan way iska hubsan jireen oo bal cidan ay ka qaadanayaan ay kala naqlinayaan taa laasiyama weliba khaasahaan idaa shakuu hadday shakiyaan fii sidqi naqililah ka soo naqlinayo warinaya runtiisa ay kala shakiyaan cid kaloo bal maqashay dooni jireene taas oo kale bal de iyadoo dadku aanay shaki lahayn oo lagala shaki ahayn oo dad laga shaki ahayn ayaa ilaalin ay xadiiska rasuulka ilaalinayaan ayay bal iska hubsan jireen oo dabdin jireen oo dee kallay arrin kala duwan oo riwaayaad oo dee khulafadii raashidiinta sida abubakar iyo cumar iyo cali iyo lagala soo naqliyo dab ka ahaydna way jirtayba oo dee waxyaalo aan dee iyagu marka ahayd rasuulkii ilaahayna saxaabadiina igala soo naqlisay in ruuxuu sheegay oo dhan in cid kale kula maqashay ma jirta oo iyadoon ruuxan sidqigiisa laga shakisnayn haddana dee dabdigna meeshii buu imanaya bal markaa cid kaloo dee sidaas oo kale iyadoo abubakar ay u timi islaam na ay ayay ahayd uu dhintay oy doonaysay irsigii iyo qaybtii ay helaysay ayaa wuxuu ku yidhi kitaabka ilaahay waxba kuguma sugno qur-aanka ayaydu waxay helaysaa kuma sugna